bismillahi raxmaan iraxiim waxayna suura gashay inaan la talno wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga qaranka soomaaliya cabdikuur sheekh xasan oo aan kula kulmay hotelkan bisa caasimada dalka jabuuti waxna ka weydiiyey ujeedada socdaalkiisa isagoo arrintaasi ka hadlaya waxa uu yidhi socdaalkan wuxuu ku saabsanaa shir ama siminaar ka dhacaya dalka jabuuti shirkaasna wuxuu ku saabsanaa dhinaca amniga ayuu ku saabsanaa dalka jamhuuriyadda soomaaliya waxaana kasoo qayb galay dowlado badan oo ka socda beenta caalamka iyo safiiradooda kaas oo socday muddo laba maalmooda labadaa maalmood oo sanagaal ahaan looga munaaqashoonayay arrimaha amniga kadibna shirkaas waa noo xirmay halkaan dib u furanay shir kale oo isaguna ku saabsan amniga ku saabsan oo ay kasoo qayb galeen safaaradaha iyo haddana hay-adaha amniga sare kuwaas oo ay anaguna aan dhinaceyna uga soo qayb galnay dhinaca xukuumadda federaalka wasiirka wasiirka qorshaha iyo xiriirka dibadda islamarkaasna ah ra-iisul wasaare ku-xigeenka dowladda federaalka waxaa kaloo isaguna kasoo qayb galay wasiirka cadaaladda iyo dastoorka iyo dowladaha gaashaandhigga sidoo kale waxaa kasoo qayb galay taliyaasha ciidanka boliiska iyo militariga wuxuu ku saabsanaa shirkaas marka hore kala cod qaadasho iyo in la wanaajiyo xagga maamulka iyo xiriirka dowladda federaalka iyo hay-adaha caalamigaa ee dhinaca amniga sidoo kale waxaa kasoo looga hadlayay sidii kuxirnaanta iyo kawarqabka iyo wada shaqeynta dowladda federaalka iyo beesha caalamka iyo african union iyo amison oo iyaguna sidoo kale ka howlgala hama iyo iga
marka laga reebo intaas qodobo ma jiraan oo gaar ah oo looga dooday marka ammaanka guud ahaan waa soomaaliya marka laga soo tago qodobo gaar oo looga dooday ma jiraan
qodobo badana looga dooriyey shirka qodobadaas oo runtii ahaa qodobo hore sidaad la soo socotaanba shirkaana maahan shir bilow ah shirkaana waxaa soo dooriyey shirarka horasaxanaan oo bishiiba mar la qabto qodobadaasaana sidaas muxuu ahaa bil walbaa markii naarkaas la qabto looga doodaa wixii horay u qabsamay iyo wixii hadda kadib baahidu jirta ama wixii hore laga soo sooray wixii ka qabsamin oo ka qabsaynin ayagaasaana markaa hore loo sii wadaa wixii hore u qabsamayna sidaasaa loo hirgeliyaa wixii aanan hore u qabsamin markaasa haddana sidii ay u qabsoomi lahaayeen looga doodaa sidaas marka aan ka hadalno arrimaha ammaanka waxaa kumiga booliiska iyo murtidida ayaa kamida soomaaliyana waxay ahaan jirtay booliis iyo murtidid adag haddaba maxaa hortaagan in ciidamidii hore ee booliiska iyo murtididii hore ee soomaaliya dib loo soo aafaafo dib loo soo aruuriyo markaana ay noqoto soomaaliya qaran jirta su-aal fiican waa runtii sidaas ayaaba muxuu ahaa gelis tahay waana tixgelinaa sida ay hadda xukuumadan dowladda federaalka taasi ahaan dhinacayna amniga ama badiisa iyo masuulida waxaan aad ugu baynaa ama aan ayga qorshahiiu yahay inaan dadkii hore saraakiishii hore ee geliska iyo ciidamada madasigida in aan dib usoo aruurino ama aan dib uyeelno kuwaasoon uga faa'iidaysano xagga tababarada iyo xifada aan uga faa'iidaysano sidoo kale diinka cusub ee muxuu ahaa iyaguna dhallinyaradana iyagana sidoo kale ayaan dib tababaro sida haddaba matababarkan hamba halkaan ugu nimid jirnay iyo oo aan halkaan ku furnay dhowr tiritaan oo madaxweynaha federaalka oo furay iyo madaxweynaha jubbiis wada furay taas ayaa tababaradaas oo kale ayaa bugahaas oo kale ay helaan kuwaasoo tababarada laftigooda muxuu ahaa lagu sameeyo dowlado kale oo jiiraanka ah kenya uganda ethiopia marka sidaas tababaradaasaan qaarkoodna ay weli ku jiraan qaarkoodna ay soo wada dhamaysteen sidaasaan ayaan looga faa'iideeyaa waana kuwaasoo isleenahay tababaradaas waxa weye intii hore oo khasabka lahayd saraakiisheena iyagu dibna wax tababaraan khibradooda naga faa'iideyso kuwa cusubna la tababaro oo markaa la howlgeliyo aan wasiir dee ku suuroobaysaa ciidan dibad lagu soo tababaray iyo maca saraakiil iyadoo ay joogaan cilmadii hore ee dhaqanka soomaaliyed ay noqon jiray ay joogaan oo aan looba yeelan kuwa milaysiya beereed ah oo lagu soo xuray wax lagu sheego powerbank size lagu soo xuray sidee amaanka qaranka lagu aamin kara horta waa la ogtahay oo hadda beeraha soomaaliya inkastoo aan hadda anagu aanan beero ku fulin siyaasad ahaan ama siyaasaddeena kama dhacayso ee federaasa beero kuma fulno ciidamada laakiin waxaan ku fulnaa tayadeeda ayaan ku fulnaa iyo sida caafimaadkooda markii la baaro iyo sida ay u heliyiisi kale iyo iyo dhalinyarada soomaaliyeed qofba qofkii uga hadoon yahay ciidanka ku aatay wiska ama yanfulida haddana kama marna in la wasiiyo dhammaan gobolada iyo iyo caasimadaba haddii wixii laga qoray waa loo akrin karaa inay doolan yihiin laakiin haddana waxa muxuu ahaa qorsho ama ujeedo gaar ahoo aan hadda beero ku kala ugu yeeryeerayni ma jiraan laakiin mar walba markii ciidan la qoro dabcan waa ka koobnaanayaan muxuu ahaa beeraha soomaaliya waa ku jirayaan oo muxuu ahaa waa ka muuqanayaan sidaas waa loo akrin karaa laakiin ma ahan sida dhabtaa ama ajandahu ma ahan inaan idhaahno tobantaasna waa beeshaas tobantaasna waa halkaas tobantaas waa halkaas
horta dowladda waxay ku dhisan tahay nidaamka four by five waxaana hadda ay doonaysaa inay uga gudto wax lagu sheego federaal baarlamaankan waxa uu ansixiyey shariica islaamiya in dalka lagu xukumo dhammaan waa dhowr qodob oo iska soo horjeeda laakiin ciidanka laftarkiisa ee four point five lagu soo xulay ee hadda ciidan ahaan loo xerayay asl ahaan iyagu ma helaan mushaaraad ma helaan waxaa la wixii xuquuq ay u baahnaayeen ama ciidan uu lahaan jiray ma helaan haddaba maadaama aad wasiirka cusbaa ee arrimaha gudaha iyo ammaanka qaranka ah tahay ma jiraa wax aad arrinkaas oo wax ka bediso xabiibni waxaa jira qaladaad badan oo dowladdan cusub ee federaalka intaysan hadeer curan waa jireen oo ku saabsan xagga ama dhibaatooyin xagga bishaarooyinka ciidamada waa jireen caqabadana waa jireen laakiin anagoo hadda fursad runtii uga faa'iidaysanay sharaftan hadda laftigeeda ujeedooyinka seminaarkan iyo shirkan hadeertaan aan aan ugu yimid ama aan uga soo qayb galnay waa ku weyneed waanaan aadaana ayaa waxaa looga wada hadlayay ay kamid ahaayeen dhinaca saarooyinka ciidamada sidii meel loogu sallayn lahaa oo maxay ciidanku mushaarkooda iyo xuquuqdooda joogtada ay u heli lahaayeen waxaana aan ku guuleysanay in aan arrimahaas xagga mushaarka ah wixii hore dib udhacii hore ee xagga mushaaradan inaan ayagana soo afsarno oo wixii hore xuquuqay lahaayeenna ciidamada la siiyo wixii hadda ka dambeeyana ayaguna sidoo kale waktigooda inaan dib loo dhigin oo ay bil walba mushaarkooda helaan ama xuquuqdooda aalabiyeer ciidamadan ee hadda idin xaray tiradeeda waa inta ee booliiska booliiska hadda ciidamada guud waxaan dhihi karnaa hadeertaan waa ciidamo ilaa iyo shan kun ah welina hadda waa ku soconaa oo waxaan ku jirnaa qoris iyo tababar waxaana rajaynaynaa ilaa iyo toddoba kun inaan hadda waxa aan markii tababaryadooda iyo kuligooda iska wada dhamaystaan inay inay sidaas muxuu ahaa ay gaari doonaan hadda dhahaan waana filaynaa in haddana aan intaas hadda tababartay noqoto aan kusii kordhino si aan aan u gaarsiino ciidanka boliiska iyo madaxtooyada qaranka soomaaliyeed xadad ku filan ay ku howlgeli karaan oo dhibaatooyinka xagga amniga ummadda ka haysa ay uga baahitiri lahaayeen sida aad aad sheegaysa waa cadad aad u badan marka loo noqdo xakimadda muqdisho maanta waxaa ka jira marka loo eego waa cadad aada u badan oo wax ka qaban karaa ammaanka magaalada muqdisho haddaba ciidan lagu soo xulay four by five caqabada uu lahaan jiray meeshan kaaga muuqan meeshaas maadaama colaadihii iyo dhibaatadii iyo buugii bacdi ay ka jirtooriyi magaalada muqdisho ciidanku wuxuu sidiisada waa ogtahay markii uusan ciidan ahayn four point five ruuxa waa ku jiri karaa iyo beereed iyo laakiin ciidanka boliiska marka la geliyo tababar tababarkaas ayaa waxaa weye ciidameed ayaa wax badan ka bedelaya qofka tababarkaasaa isagu laftigiisuba leh in lagu abuuro askariga ruux wataniyeed in lagu abuuro iyo mas-uuliyad qaran iyo tababar ama mas-uuliyad waxyaabaha oo portonsar iyo qariib iyo ka korinaya isagoo dhan taas ayaa ku abuuraya inuu mas-uuliyadiisa qaato oo shacabka soomaaliyeed uu adeego oo uu ugu adeego wadaniyad iyo ruux boliis oo mas-uuliyaddeeda iyo tababarkeeda marka uu wada helo dhamaystirta ka bedeleysa meeshii hore iyo wadcigii hore uu ku jiray maxamed ciidan booliis waxaa lagu yaqaanaa inuu qaato budka labskii caadigaha lagu yaqaana ciidan hangi saaran ama suuto gashan oo koofiyadii buluugeed xiran qorina wata islamarkaana shacabkiina dhinacna ka dhibaataynaya dhinacna ammaankiisa sugaala leeyahay sidee loogu magacaabi karaa booliis su-aal fiican waayo waxaad ogtahay horta labaatan sano iyo ka badan dhib socday oo ummadda soomaaliyeed dhibkaas ugu aafiyey ayaa ama aan weli ku jirnaa oo kulligeen hadda kama caafin oo la dhihi karno muxuu ahaa sida ay shacabkeena ama ummaddeenu ay ugu riyoonayaan inay helaan booliis ka korsan waxaa dhibaatooyinka labaatanka sano ummadda ay ku jirtay hal mar sidii la rabay waxaa loola heli karo weli dalkii aan weli laftiisa dhibkii uu guud ahaan ku wada jiraa laakiinse xaqiiqdu waxa weye ciidanka booliiska laba waxaan ku ammaani karnaa ama muxuu ahaa aan dhihi karnaa waa ciidan soo dhabar aleegay waa labaatankaas sano oo burburkaas wadankaasi meel walba oo kasoo burburay ciidan intaas usoo dhabar adeegayay oo mas-uuliyadooda qaadanayay oo weli aada dareemi karto xataa xariihoodii iyo iyo iyo doorsimadii weli ku fara adeegay sida weliba haddaad muxuu ah tusaale aan kasoo qaado sidii sida xerada weyn tababarka booliiska ee iskooda booliisiin ay weli gacantoodii ku jirto taas waxay tusaale u tahay ciidanku inuu muxuu ahaa runtii soo qaatay ama ku dhabar adeegay sidii uu weli sharafkii iyo iyo mas-uuliyadii iyo dadaalkii iyo mas-uuliyadii u hayay ummadda soomaaliyeed inuu sidaas wakti kastoo adagoo lasoo dhaafay inuu weli ku fara adeegayo haddana weli ku fara adeegayo markaana weliba aan kasii soconayo haddii ilaahay yidhaahdo in uu qiyadiisiina lasii hagaajiyo xuquuqdiisiina la siiyo waana garan kartaa isagoon intaas xuquuqna haysan waxbana haysan markuu intaas soo qabtay oo intaas kusoo fara adeegayay hadduu intaan hadda sii helana waxaa laa shakiya intii hore iyo in ka badan iyo wixii lagu yaqaanay iyo sharafkii iyo heybadii ciidanka booliiska lagu yaqaanay inay soo celinayaan shaki kuma jirto waana keenayna intaas aad xilka haysan maxaa ku qabsan xaqiiqdii walow ay muddadu aada u yar tahay hadda laba bilood oo weliba wax dhiman gacanka fooxa aan qaban karno inta ay la eg tahay iyo wadciga lagu jiro haddana xaqiiqdii wax badan oo ay ka mid yihiin sida mushaarooyinka ciidanka iyo xuquuqdoodii in la sugo waktigoodana ku habboonna la siiyo xuquuqdooda iyo mushaarooyinkooda sidoo kale in la tayeeyo ama muxuu ahaa dib loo matayeeyo xaggii qalabka iyo xerihii iyo saysimadii dib loo dayactiro taas waxaa weeye ayaan hadda xooga kula jirnaa walow aanan kulligeed wax ka qaban sida aan rabno oo ay aan rasiinayno ilaha soo socda inaan intaasna xerihii dib loo dayactiro saysimadii degmooyinka iyo dib loo dayactiro sidaas maanta bolisiyoo kale oo weliba hadda aada loogu shaqeeyo haddana qaybo kamida laftigooda aada loo sii dayactiro iyo in ciidamada qalabkoodii oo wada dhan aan isgaadsiin ha noqdaan ama ayaan wax badan hadda aan ka qabanay waxa kalena aan rajeynayn inaan dhowaan ka qabanay sida hadda aada sheegtay ciidamada booliisku waxaad ku sheegtay waa tiradooda shan kun waxaana doonaynaa inaan gaarsiina tirada ilaa iyo toddoba kun haddaba soomaaliya ciidamada booliiska ay lahaan jirto waa ay ka banaayeen intaas ciidankaas hadda keliyahaan ma waxay wada joogaan magaalada muqdisho masalan gobolada kale ciidanka horta intiisa badan wuxuu joogaa hadda caasimada hadda kulligiisa ma wada joogay hadda tababaray ku wada jiraan sidaan kuu socodalkiisa hore usoo xusay oo weli aan sugeyna inay soo wada noqdaan laakiin sidoo kale waxaa jira ciidan dalka gudihiisa haddana horey loogu tababaray sida carma oo kale goboladaasna soomaaliyeedna waa ciidamadaas waxa weye maqaybo badan ay ku joogaan oo gobolada soomaaliya intooda badanse waxay joogaan caasimada taasoon iyadana hadda ciidanka aan cabidooda kuu sheegay waan ciidan hadda aan idin kala galnay intiisa badan in uu soo celiyo ama uu ka howlgalo caasimada soomaaliya iyo nawaaxigeeda laakiin si ala yidhaahdo waxaan qalangalka ay tahay dowladda federaal ama hiyadeenu ay tahay in goboladii oo dhan inta hadda amniga iyo inta aan sheegayna in amnigoodii uu dib dhowaan gacanta ay ugu soo noqoto xukuumadaba in ka howlgalaan ayaan ugu talagalnay mana ahan hadda shanta kun iyo todobada kun in hadeertaan ku xirana waa tababaro